labada maalmood oo ugu dambeysay oo noo yimideen fanaaniintan waxaan macnaha aan fahangnay wacyigelin oo beeraheena ay nagu dhiirigeliyeen in aan wax badan aan ka fahanay maanta waxaa iskugu yimideen dad kumaan kun gaaraya sidii heer janaal ay u dhan yihiin aad iyo aad ayaan u jecelnahay aan u rabnaa aan u xiiseeheynaa mar welibana waxaan ka codsanaynaa fanaaniintan oo noo timid inay mar kastaba aba bishii laba tooko ama saddex tooko camal inay noo yimaadaan saanoo kalena inoo wacyigeliyaan u baahannahay anaga
barnaamijkan bandhig faneedka ay soo bandhigeen fanaaniinta iyo kooxaha iswata waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah deegaankeena macnaha barnaamijka wuxuu ka turjumayaa waxyaabaha hadda deegaanka ka jiro ayuu barnaamijka ka turjumayaa oo ugu horeyso isqabqabsiga beeraha soofinta laisku haysto wuxuu kaloo ka turjumayaa meesha aan ku noolnahay waa dhul beereed waxaana wax tara ninkii yacni beer tacbada wuxuu ka hadlayaa ninka aanan beerta tacbinin baahida inaa yacni ay dilayso ninka tacbadana inuu dhergaayo waxyaabo badan ayaa laga kororsadayba macnaha barnaamijkan hadda waa la dhigay isla xalayna barnaamijkii la dhig wixii kasoo dhexbahay maanta garteedaan ku jirnaya yani aan soo xalinaynay marka bulshada wax weyn ay isu taraa waana ka faa'iidaysnayaan ilaan waxaa la yidhaahdaa maskaxdaada wixii ka maqan maskax wadaalka ku jiraa halihii yani dadkaan ay haysteen in ka mid ah oo ka badan ayaa dadkaan ayagana ay ku soo biirayaan waa wax badana laga faa'iidaystay insha allah barnaamijkii shalay oo lagu qabtay buufow hoteelka hoolka buufow lagu qabtay wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad loo danaynaayo annaga ka haween ahaan shacibka ay kasoo qayb galeen dadweynaha kulli buufow shalaanbood loogu imaaday marka loogu imaaday janaal loogu imaaday barnaamijkaas waxaan codsanaynaa isdhexgalka bulshada aad iyo aad oo ugu fiican yahay aad iyo aadaan annaga naftarkeena aan ugu faraxsannahay haddana waxaan codsanaynaa inaan noolagu qabto mar walibo oo dadka saas loo baraarujiyo nabadgelyada meesha ka jirto oo wax dhibaata aysa ka jirin waxaan codsanaynaa inaan mar walbo noolagu soo celceliyo barnaamijka noocaaseh
ruwaayadaas intaa fiirsayna wax badan oo naga duugeysnaay ayaan ka baranay oo ah beeraha maaragta dadka markay soohime iyo wax iska dhex galaan waxbaa mataqaanaa xalkoodii waa lagu dhibtoon jiray hadda mid walba soohinta middaa anaala iyo anaalaha lagusku dili jiray hadda maanta maadaama oon aragnay ruwaayadan iyo hawshan iyo habka loo dhaqay waa caadiyay naqatay waa waa caqli weynaa nooga siyaaday isdhexgalka bulshada cuqdud la-aan dagaal la-aan rabsho la-aan saas isdhexgalka bulshada la yidhaha waa ku faraxsannahay tanoo kale waxay waagii oo maxamed siyaad baraa isdhexgalka bulshada markaasaa nooga dambaysiba way u baahan yihiin way u baahan yihiin barnaamij noocan oo kale way u baahan yihiin oo badan oo badan oo badan bulshada isdhexgalkeeda saaidaan ugu baahannahay barnaamijkan barnaamij oo weli oo mar dhow oo soo marna ma horta waxa oo afilhiinin ma ahayn waxa oo fiican oo fiican oo dagaalo yaalaan dagaalka inaa mataqaanaa os afjarmi as afjarmi ay ogtaa baashaan oo kale makaste waxaan ahayn meeshaan dadka misdhexgeliyne waxaan dadka inay isdhexgalo oo bulshada waxaan oo saan u badan meeshaan intaan buufo mudbaan degna ma arka maanta waxaa la tacajibna wixii oo meeshaan dad oo shan boqol qof camalka badan inay isku yimaadeen riwaayadan waxaa ka barani beeraha ayaa makaan beero badana isku haysani bir u marna la-eenbo hadda waxaa fahne inaan beeraha suumanka inaa oo bahasha oo riwaayadan aan ka fahanay suumug si loo tuusayo si beeraha loo habeehayo kullaa ka baranob walahanu dhinaayana ahe ma ogeyn buhaanoo kale waxaan idiin sheegayaa in barnaamijkii shalay dhacay oo kale barnaamijka isdhexgalka bulshada aad iyo aad uu u fican yahay oo yacnii khayro badan ay ku muuqatay shalay galabtii magaalada buufow haddana wali waxaan jecelnahay inaan hore usii laba ka caleyno annaka aad iyo aad waana saameeyey waxaan soo xasuusanay khiirad horeaan soo xasuusanay ma fahamtee waayihii hore kow iyo labaatankii oktoobar iyo kowdii juun luuli iyo sideedka maarsi iyo waxaasaan soo xasuusanay ma fahamtee hataa timahan waa istaageen dadkii hore markaan nahay haddii wax kasta saan loo wadan in meeshii loo noqnaya ognahay hadda waxaa jirta beero oo suuhamaho isku darsameen oo markii la diyaariyey labadii suuham ay dirarayaan labadii qofood dib ayaan u tagnaa beertiaan fiirinaa beertii markaan tagno aan fiirino markaas suuhamtii meeshii ogeed ayaa loo celinaa kanna waa ku qanacsan yahay kanna waa ku qanacsan yahay Doo- beeraha doodooda badanna saasaan ku xalinaa meeshaan dad beer isku qabsad waa badan tahay badanaan fikradaha dagaalkana waxaa iska bilaabtaa beeraha maadaama aan nahay reer buufo bacaad s- maanta laga bilaabo beerinaa isku dagaalayna ilama ahan wadahadal odayada isku- aa, aan dhex maraayo anakii beeraaley waxaa iga soo baxay dad fara badan dowladdii siyaad barre ay isku keeni dambeysa oo maanta dad oo noocan isku soo baxa oo kale waayo riwaayadooyin fara badan oo dowladdii siyaad barre oo la dhigay aa, wax badan aad daawaday aniga ahaanteydana maanta fikrad ahaan iyo farxad ahaan iyo hataa shacibka waxyaabo far badan aa ila soo baxay oo aa ila soo gudboonaaday hataa magaalada dad oo kala calool ah oo halaalko ah way joogeen maadaama ay isku soo baxeen oo bulshadii ay isdhex gashay farxad weyn aa noo noqotay brograamadan oo kale ee, wuxuu naga caawinayaa ee, isdhexgalka bulshada dadka waxay soo xasuusteen berisamaadkii waagii hore ee, run ahaantii dadka maskaxdooda waa la bedelay markii saan camal ay kulankan ay qaban jireen oo kale ee, kooxaha nabadiidka mar ay gacan la goonaayo mar dad la dilaayo waxyaabahaas loo qaban jiray laakiin shalay iyo dara ayaamahan markii brograamka u socday waa way ku faraxsanaayeen dadka waxay soo xasuusteen waay waay soo xasuusteen inay nabad tahay janalis macnaha ay dadka qirayaan hadda khilaafka beeraha kale mar walba waa taagnay maalinta riwaayadda aan fiirsanayay ee galabkii subaxii waxay hor taallay dacwad noocaas oo kale ah dacwadahaasoo kale qaabka xalintoodaan ka baranay Ee, in wax si fudud loo xalin karo ayadoo dhiig ku daadanin ayadoo isqabqabsi dhicin ama dagaal dhicin la xalin karo waxyaabahaasaa ka baranay Ee, barnaamijka camal waxaan codsaynaa in macnaha labadii runtii barnaamijkan ee, isdhexgalka bulshada ee lagu qabanayo deegaanka jannaal iyo deegaanka buufow ee, muddo afar maalmood ah ka socda Ee, waxaan u arkaa inuu yahay mid ma aragtay baahi weyn loo qabay oo ma aragtay muxuu ahaay bulshadu ka faa'iidaysanayso annagana sumcad ahaan iyo magac ahaan ma aragtay muxuu ahaay kor noo qaaday inaas yahay baan u arkaa wax loo baahnaa oo naga soo daahay inaas yahay mashruucan ama barnaamijkan ayaan u arkaa Ee, maadaama uu hadda u soo gaarayna runtii aad iyo aad ayaa loogu faa'iidaysanayaa bulshada iyo dhammaan maaragtay mas-uuliyiinta degmadaba faa'iido usoo korortay bay u tahay Ee, barnaamijka wuxuu ku salaysan yahay wax dhab ah oo isla markaas mar waliba taagan Ee, sida ee, muxuu ahaay beeraha la isku qaqabsada soohimadaha la isku qabsanayo oo kale waxa weye wax iska caadi way dadka aad baa laisku haystaa soohimadaha intaanaan lahaa anaan lahaa jira anaa sida ahaa aad bay u badan tahay muddooyinkan haddeen kumaba jirto beerihii muddo sideed sano toban sano ku dhow lama falin oo beerihii waa isku dardarsameen shabaab ayaa beerihii mamnuucday beerihii hadda dib loo furtay dadkii soohimidii way ka wada dhumeen ummaddii dhan way ishaysataa runtii waxaan isleeyahay eh, eh, waa wax maaragtay isla markaasayto in laga faa'iidaysto u baahan sida loo xali karo soohimadaha la isku qabsanayo Eh, sida hadda riwaayadda loogu soo bandhigay waxa weeye eh, waa in loo helaa soohimada markii saas laisku qabsadoo kale dad isla markaasayto eh, beeraha deriska ahaa jiray ama dhulka wax ka fahmaya labada qof is haysato soohimadooda nin dad fahmaya in la helo dukumenti oo lagu kala bixi karo in la helo Eh, sidii khilaafkaas loo xalin karo in la helo muhiim ayay u tahay marka dadku waxaan isleeyahay waxay ka qaadan doonaan ama laga qaadanaya laga faa'iidayaa faa'iida badan iyo cashiro badan oo meesha laga qaad in lagu dhaqmi doono aad iyo aad ayaan u aaminsanahay dadkan aad iyo aad ayay ugu riyaaqsan yihiin waana ku faraxsan yihiin mashruucaas ma aragtay muxuu ahay ama riwaayadahaas ee ku saabsan khilaafaadka beeraha in loo soo bandhigo dadka aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin in loo badiyo oo mar ilaba le aysan ahaaninoo bishiiba in loo qabto deegaana loo qabto deegaan way baayihiin golweyn in la geeyaa codsanayna sharambood in la keena codsanayna mashaariicna waayo dadka beeraley waa dadku aad weliba yani maxaa la yihahdaa khilaafyada beeraha ay ka dhex taaganta ay ka mid yihiin sidoo kale ceel jaal in lasoo gaarsiiy baan rabnaa sidoo kale ismaan quunli iyo beeraha kale in la gaarsiiy baan rabnaa riwaayadahan iyo maxaa la yihahdaa barnaamijyadan in bulshada loo soo badiyo oo lasoo gaarsiiyo loo ballaariyo waan codsanaynaa maxaa yeeley isdhexgal bulsho ayaa meeshaas ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaya meeshaas khilaafyo badan ee islamarkaas beeraha dhex oolay ina halkaas isku baabao ayaa ka dhalanaysa